bal hadda fiiri taswiirta labaad maalin maalmaha ka mid ah ciise iyo hooyadiis iyo xaaskiisa iyo xertiisii ayaa waxay aadeen meel uu aroos ka jiro meeshaas oo ahayd kancaan markii halkaasi casuumaddii la fadi ee dadkii cuntada ay cunayeen ayaa waxaa dhacday in uu khamrigii dhammaaday oo shaqaalihii waa ay garan waayeen waxa ay sameeyaan markaasi maryamo ayaa u tagtay nabi ciise oo ku tiri khamrigii waa uu dhammaaday oo khamri ma dambeeyo markaasuu ciise ku yidhi heedhe maxaad ii rabshaynaysaa weli saacaddayda ma aanay imaanin markaasay maryamo u sheegtay shaqaalihii in ay sameeyaan wax kasta wixii uu ku yidhaahdo ciise masiix markaasi meesha waxaa yaalay lix jaag oo markaasi khamriga ka dhammaaday marka ayuu ciise wuxuu ku amray in ay ka buuxiyaan biyo markaasuu ciise wuxuu ku yidhi ka qaad qayb yar ee biyaha ee u gee ninka carruuska ah waa wax la yaab leh markaasi in ciise biyihii uu u beddelay khamri macaan badan markaa ninkii carruuska ahaa markii uu dhadhamiyey khamrigii macaanaa waa uu yaabay halka ay ka timid laakiinse ninkii shaqaalaha waa uu ogaa markaasaa ninkii carruuskii u tegay carruusadiisii oo uu ku yidhi sidii caadada ahaan jirtay dadka waxa ay soo horumarin jireen khamriga macaan marka dambena waxay dib u dhigi jireen khamriga xun laakiin adigu waxa aad yeeshay si taas kelid ah oo waxa aad samaysay khamrigii macaanaa in aad dib u dhigtay markaa ninka carruuska isaga malla uu soconin waxa dhacay oo dhan saaxiibtaasi waxay ahayd mucjisadii ugu horraysay ee uu nabi ciise ku muujiyo dunida maryamo waxay ogayd in ciise masiix uu ka yimid xag ilaah oo wax kasta oo uu yidhaahdo la aqbalo maxaa dhici lahaa markaa haddii uu shaqaalahaasi addeecin nabi ciise markii uu weydiisanayey in uu jaagyada ka buuxiyo biyo waxaa dhici lahayd halkaasi in ay ka soo kacdo amaba ka dhacdo qamriyaraan oo markaasi ninkii caruuska ahaa uu yaabo walaal waxaad ogaataa in ilaahay uu naga doonayo in aan addeecno si khaas ah